Shirkadda Dahabshiil Group ayaa ugu deeqday lacag dhan saddex boqol oo kun oo lacagta dollarka Mareykanka ah mashruuca dhismaha buundada degmada Baardheere ee gobolka Gedo taasi oo ku burburtay biyo xooggan oo u waday webiga Juba ee mara gobolka Gedo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ku nool degmada Baardheere ayaa arrinkani soo dhaweeyay kana mahad celiyay in shirkadda Dahabshiil ay qayb weyn ka qaadanayso dib u yeelidda buundada degmada Baardheere daabshiil waxaan leenahay waxaad muujiseen laba indhood ma kala seexdaan inaan walaalo nahay deegaanka naga dhexeeyo waddanku naga dhexeeyo dhaliyadu naga dhexayso soomaalinimadu naga dhexayso ayaad noo muujiseen aad baan idinkaga mahad celinaynaa waxaadna noqoteen sida odayaashay u sheegeen qoladii ugu horraysay oo noo jawaabta aad noqoteen qolo kale aan u hanweynayn laakiin adinkaa maanta nooga mudan oo aad iyo aad
haddaan wax yar ka idhaahdo musiibada halkan ka dhacday marka ay dhacday kadib daabshil gurub waxay u istaagtay sidii ay wax oga qayb qaadan lahayd hawsha ay oga qayb qaadan lahayd haddaan nahay heer degmo iyo haddaan nahay heer guud ama gobol ama guud baan nahay iyo meel kastoo joogno codsiga asaga ahaa haddii aan iska waraysanay shirkaddu waxay qaadatay inay ka jawaabto baahida ayadana ummaddeeda aad la qaybsato waana wax lagu yaqaan oo hadda ka hor waxaana soo mari jiray abaaraana soo maray waa laogya waa ka qayb qaadanay fatahaadda intay socotay waa ka qayb qaadanay bundada hadda dhisan oo xagga noogu dhisan waa ka qayb qaadanay kuwo kalena waa ka qayb qaadan doonaa tanna waa ka qayb qaadanaa insha allahu tacaala mas-uuliyiin ka socday shirkadda dahabshiil group oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay inay garab joogsan doonaan mashaariicda horumarneed ee guud ahaan ee gobolka gado shirkadda dahabshiil oo uu jerman ka yahay maxamed siciid ducaale gudoomiyaha ku-xigaana uu yahay cabdirashiid maxamed ducaale waxay runtii u taagan yihiin in ay ummadda soomaaliyeed kala qayb qaataan itaalkooda iyo awoodooda wixii dhib iyo dhibaato ka taagan waad ogtihiinoo waddankeennu waanu badan yahay waanu kala qaybqaybsan yahay baahiyaha ka jirana ilaahay unbaa subxaana watacaala ayuunbaa awoodi karaa qof bini aadami wax kastoo u haysto waxa uu tari karaa waa wax yar sidaa awgeed shirkaddu waxa ay runtii ka qayb qaadataa mashaakilka iyo dhibaatooyinka ummadda soomaaliyeed ka haysta meel kastoo ay joogaan waa ay ka qayb qaadataa markhaatina waanu kanahay idinkuna markhaati baa ka tihiin waxa aynu markhaati ka nahay in aan idin soo gaadhsiino lacag dhan oo kun oo doolar oo haddii ilah ka dhigayo aau oday ka yahay guddoonsiina doono haddii ilah ka dhiga guddiga aanu guddoonsiin doono haddii ilah ka dhigo maamulka iyo guddoomiyaha guddiga iyo haddii ilah ka dhigo guddoomiyaha shirkadda aanu guddoonsiin doono haddii ilah ka dhigo waa ilaahay mahadii waana naga guddoomi buundadani degmada baardheere ayaa muhiim u ahayd socodka dadka iyo gaadiidka iyo sidoo kale ka ganacsiga xoolaha ee gobolkaasi